muddo dhowr iyo toban sano ah laga soo hoyo waaye laga hergeli waaye howlna laga qabsan waaye waxaan maqlahay fariinteenna gaarsiiya fariin lama gaarsiinaaye waxaan idiin wadnaa idinkaan fariin idiin wadnaa annagoo matalayna dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo uu horkacaayo hormuudna u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud barnaamijkiisa siyaasadda dalka uu madaxweynaha ugu noqday tiirarkii loogu talagalay ayay kow waxay ka mid tahay amni labo amni saddex amni abaaraha iyo qorshayaasha kale u yaallay marka waa wax degsan